wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay mashruuca hirgelinta xoojinta dhaqaalaha iyo horumarinta dadka baahiyaha gaarka qaba. Daafurka mashruucan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka Jubbaland, wasiirro, xildhibaano, hay'ado kala duwan ee ka socday maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha maamulka Jubbaland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Jubbaland Maxamed Cabdi Nuur ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu leeyahay mashruucan.
waxaan ani ku dari lahay keliya wasaaradaha wasaaradda qorsheynta intay la soo dhiilgarayso oo barnaamijkan soo jejebisa qolo walba goonideeda inta loola fadhiisto wixii ayaga muhiim u ah oo hortabin u ah wasaarad walba wasaaradaha way ka- ee, qaybo qaybo ay ku kala duwan yihiin qaybo ay ka midaysan yihiin baa jira qolo walba wixii hortabin u leh oo ayaga ay mashruucaas ka rabaan inay ka helaan waxay ka helayaan inay ayaga loola fadhiisto oo sidaas loogala dhiilgaree intaasaan ku dari lahay hadalka intiisa badan waa la soo yiri annaga waxaan diyaar unahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada magaceeda anagoo ku hadlahaya wixii nagaga soo aado sida ugu fiican inaan u fulin doono oo wasaaradda qorsheynta ay noo soo gudbiso qorshahaasaan diyaar u nahay inaan la fulino waana soo dhaweynaa walow hadda gobolkay nimankan ka shaqaynayaan gobol dhib badan oo ishays badan uu yahay haddana sida ugu fiican inaan kala shaqayno oo farsamo oo dadkeena wax ku gaari lahaayeen ayagana ay ku badbaadi lahaayeen lafahoodana waan kala shaqaynaynaa insha allah wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, oo daafuray mashruuca ayaa sharaxaad ka bixiyay mashruucan.
Een, mashruucanna waa mashruuc runtii een, ee, ku saabsan xoojinta adkeysiga bulshada Een, ayadoo loo marayo habka dhaqaalaha loo dhan yahay iyo horumarinta nidaamyada suuqyada waxaad la socotaan marka laga hadlayo hadda mashruucyada soomaaliya waxay u badan yihiin resilience waxaa la yidhaahdo adkeysiga bulshada bulshada soomaaliyeed waxay soo martay marxalada aada u kala duwan abaara ba-an xoolahoodii ka dhameeyey een, cimiladii isbedeshay een, dagaalo joogto ah dadkii way nuglaadeen dhaqaale ahaan ay u nuglaadeen bulsho arrimo bulsho ahaan ay u ade- adeegyadii ka nuglaadeen marka maanta maadaama dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamka iyo ku isla shaqeynaya waxaa diiradda la saaraya bulshadu inay adkaysi yeelato oo resilience yeelato oo lagu lagu adkeeyo waxyaalaha wax ku oolka u ah oon emergency-ga ahayn Een, mashruuca marka marka laga hadlayo habka dhaqaalaha loo dhan yahay waxaa ka mid ah kow tusaale ahaan haddaan idin siiyo een, bulshadu way isxilqaantay ayadoo marxaladaha ku jiraana waxay sameeyaan inay beeraley noqdaan oo beero fashaan xoolahoodii iyo maxaa lahay diiradda saaraan wax soo saarka ay ka helayaan ama productka ay ka helayaan beerahooda ama ha noqdaan xoolaha ama ha noqdaan dhinac walbo kalluunka ah waxaa ad- waxaa ku adag suuqgeynta inay ay suuq geeyaan dhaqaalahooda kor u kaco qoysaskooda nolosha kor u kaco ay helaan wax ay ku noolaadaan Eh, ma waxaan la yidhahdo living eh, eh, daily daily daily basiskooda inay helaan Een, sidaa darteed marka mashruucan wuxuu taageeri doonaa sida bulshada looga caawinayo in waxyaalahaas siday suuqa u geyn lahaayeen tababaro la siiyo khibrad la siiyo sida ma aragtay wax soo saarka ay u suuqaystaan noloshoodana wax oga bedelaan dhaqaalahoodana wax oga bedelaan qeybna oga noqdaan marka horumarka dowladnimada iyo ma aragtay qeybka kaloo aada ugu muhiimsan waxaa weeye eh, dee bulshadii kuma xirna hadda suuqa casriga ah bangiyada nidaamka ma aragtay een, een, deymaha la qaadanayo een, hay-adaha waxa ay bixinayaan oo ma aragtay la yirahdo grantska kuma filna dadka waxaa laga yaabaa in qofka la siiyo wax yar uu ku filneen ganacsina uu ku samayn karin haddana magacii uu raacayo laleeyahay dadaa wax loo qeybiye lacagaa la siiyey laga yaabaa lacagtaas wixii aynay u goynin s- wixiina uu kaafin karin noloshii dadkiisa iyo inuuna ganacsi ku samaysto marka iyadoo taa laga duulayo in bulshada lagu xiro bangiyada garab laga siiyo sidii ay u qaadan lahaayeen lacago ku filan oo deymo ah isa- siday isaga bixin lahaayeen intaa waxaa garab socota in la siiyo khibrad in la siiyo training in la siiyo skills ay lacagaha isaga bixin karaan ganacsigoodana u kobcin karaan